habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee v o a qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo sabtiya bisha abrilna waa siddeed iyo labaatan sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somalycom idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jira idinkala socodsiin doona sahre ciidla nuuri anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah qarax la sheegay inuu fuliyey qof isa soo miidaamiyey oo saraakiil ka tirsan dowladda milatariga dowladda soomaaliya ku dilay waqooyiga gaalkacyo saakayto wakhtigu markuu ahaa abbaarihii afartii saac iyo barkii waxaa ku geeriyooday magaalada gaalkacyo ee mudug taliyihii gaashaanla sare ee xoreeye oo ciidanka iskudhafka ururka iskudhafkaah
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay go'aan ku gaadhay in si deg dega loogu gurmado dadka ay saameeyeen robabka iyo daadadka uu soo rogay webiga shabeelle wixii yaalla gargaar ama bac ama teendho ama daawo oo ay dawladdu hadda hayso waxaan ku bixinaynaa amar in la gaarsiiyo dadkaas dhibaataysan qof walba oo ku waxyeeloobay waxaan leenahay waa laguu soo gurmanayaa intii dhibaata ku gaartay waan u ducaynaynaa waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ka hadlaysa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya oo galabta tegey dalka jabuuti
barnaamijyadii caweyska washington iyo martidii makarafoonka ayaad sidoo kale dhegaystayaal iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee kusoo dhowaada marka hore warkii dunida magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug weerar uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey barqadii maanta ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo shan qof oo laba ka mid ay ahaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ilaa iyo sideed qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a in nin dhallinyaro ah oo walxaa qarxa isku soo xidhay uu weerarkan la beegsaday goob shaaha lagu cabo oo ku taallo halka loo yaqaan jiire cabdilaahi yuusuf oo saraakiishan iyo ilaaladooduba ay fadhiyeen waqooyiga magaalada gaalkacyo labada sarkaal ee weerarka ku dhintay ayaa kala ahaa gaashaanla sare cabdixukun cabdilaahi maxamuud xoreeye oo ahaa taliyihii ciidamada militariga isku dhafka ah ee gobolka mudug oo ka howlgelayey iyo cabdiqani axmed geyre oo ka mid ahaa saraakiisha ciidankaasi saddex qof oo kale ayaa weerarkaasi iyaguna ku dhintay kuwaasoo isugu jira hal askari iyo laba qof oo shacaba kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan magaalada gaalkacyo ee kala qaybsan ayaa waxaa ka howlgala ciidamo isku dhafa oo maamulada puntland iyo galmudug ka wada tirsan kuwaasoo soo runeeyey islamarkaana magaalada roondeeya ciidamadan ayaa la abuuray kadib xabad joojin iyo weliba dibu heshiisiin laga gaadhay dagaaloo ka dhacay magaaladaasi
afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay waxaa lagu soo warramayaa in ilaa saddex qof ay ku dhinteen dhowr iyo toban qof oo kalena lasoo badbaadiyey kadib markii biyo fara badani ay ku fataheen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan biyahaasi oo ka dhashay roobab laxaadle oo ka da-ayay magaalada iyo hareeraheeda islamarkaana kasoo rogmaday buuraha magaalada ku hareereysan iyo webiga shabeelle oo butaacay daadadkan xooga leh ayaa haddaba waxa ay saameeyeen dad tiradooda lagu qiyaasay afar boqol kun oo qof oo ku sugnaa gudaha soomaaliya inta lagu guda jiray bishan abril sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dhinaca kalena ah maanta kulan deg dega oo ay yeesheen sidii ay uga jawaabi lahaayeen daadka webiga shabeelle iyo masiibada biniaadaminimo ee ka dhalatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inay go-aan ku gaadheen in si deg dega loogu gurmado dadka ay daadadku saameeyeen ee ku sugan gudaha soomaaliya baaqna u diray shacabka meel kasta oo ay joogaan inay dadkaasi u gurmadaan
fiid wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaanadu leenahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna gaalkacyo sidii warkaba aad ku maqlayseen weerar uu fuliyey qof isu soo midaamiyey ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan shan qof oo laba ka mid ay ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada militariga ee soomaaliya iyadoo sidoo kalena weerarkaasi sideed qof oo kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan magaalada gaalkacya nooga soo diray shan ruux ayaa dhimatay lix kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maantay weerar ismiidaamina lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen taliyaha ciidanka milatariga qeybta gobolka mudug iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwa oo ku wada sugnaa goob lagu shaaho oo ku taalla dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo cabdixakiin cabdulaahi xoreeye iyo cabdiqani axmed geyre oo labaduba ka mid ahaa saraakiisha ciidanka isku dhafka qeybtooda gobolka mudug iyo askari ka tirsanaa ilaalada saraakiisha ayaa dhintay halka labada ruux ee kalena ay ahaayeen dad shacaba waxaana dad goobjoogayaala ay sheegeen in qofka isqarxiyey uu ahaa wiil yar oo gasacad gacanta ku sitay axmed maxamed maxamuud oo ka mid a saraakiisha ciidanka militariga soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maantay ka dhacay gaalkacyo inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun saakayto wakhtigu markuu ahaa abbaarihii afartii saac iyo barkii waxaa ku geeriyooday magaalada gaalkacyo ee mudug taliyihii gaashaanla sare ee xoreeye oo ciidanka iskudhafka ururka iskudhafkaa taliyihii taliya ururkii haystay gaashaanle cabdiqani axmed geyre asna halkaas ku geeriyooday iyo askartii waardiyeynaysay hal askariyoo ka mida iyo laba qof oo shacaba shantaas qof afartii saac iyo barkii markay ahayd baa ajasoodii u timid dhagaarqabayaashii qof ka socday baana isku qarxiyey asagana meydkiisii meeshuu yaallaa waa wax la sugayey waa wax saacad walba oo dhacaya waa wax haddii ilaahay guuroon yahay mar kastaba imaanaya waa wax haddana aan u diyaarsannahay inay imaanayaan qof walbabana wakhtigiisu ku dhimaanaya gacan ka daran baa dishay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waa weerarkii ugu horreeyey ee lagu qaado ciidamada isku dhafka gobolka mudug kuwa oo loo aasaasay xasilinta gobolka mudug oo muddo ka hor ay ka jirtay colaad u dhexaysa dhinacyada gobolka ka wada arrimiya waxaana ciidankan ay ku guulaysteen hakinta qulqulatooyin ka jira suuqa gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
sidii aad dhegaystayaal warkaba ku maqlayseen afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay ilaa saddex qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen dhowr iyo toban kalena ay laga soo badbaadiyey kadib markii roobab xoog leh ay ka da-een xalayto magaalada beledweyne roobabkaasi oo si xidhiidha maalmihii lasoo dhaafay u da-ayey daadkii soo rogmaday iyo fatahaadda webiga shabeellena ay isugu biireen magaaladaasi dadka dhintay qaarkood waxay u dhinteen qabowga iyo daadkaasi kusoo rogmaday guryahooda roob xalayto saacado badan ka da-ayay magaalada beledweyne wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqale ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ilaa saddex qof ayaa ku dhimatay dhowr iyo toban kalena waa laga soo badbaadiyey kadib biyo xoog leh oo soo rogmaday iyo roobab mihigaan ah oo xalay fiidkii ka da-ay magaalada beledweyne dadka dhintay qaarkood ayaa waxaa dilay roob xalay saacado badan ka da-aya magaalada kuwa laga soo badbaadiyeyna waxa ay ku qarriqmeen mawjado biyo ah oo ka soo rogmaday dhulka buuraha ah ee ku hareereysan magaalada khaliif aamin abikar khaliif morgan waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey kadib markii biyo xoog leh ay waddada ka tuureen gaari dameer uu dul saarnaa sida uu v o a ugu warramay buundala ka sokeeyda nuurxawaad markan joogay baa dameerkii wuu ka faniinay waddada wuxuu aaday webiguu ku dhexdhaciyey keligii boqol tallaabo meel ku dhan ayaan ku gaarnay dadaa noo soo gurmaday dameerkii annigaba in nala bixiyaa laysku dayey dameerkii markii la bixi waaya annagaa nala ku tuugsaday guryo meesha ku yiiloo jiingadaha ayaa dusha nala ka saaray dibadeedaa gurmad naloo sameeyey anugu hadda lugtaana dhaawac ka ahay jilibka shan qodobaa laysaddex qodobaa lay tolay waxa jeexday jiingadii culeyskaasiyo dhibaatadaasaa meeshaa ka jirta dad naga horreeyaana meesha way ku dhaceen kuwa naga dambeeyaana way ku dhaceen saakadan ruuxeeda meesha waa lagu dhacay beled weyne nin faqiira iyo nin taajira maantay wax ay islaamaan male dhinaca kale waxa uu isbeddel caafimaad uu ku yimid dadka magaalada aan weli ka bixin kadib markii ay isku darsameen biyaha fatahaadda iyo musqulihii ay dadku isticmaalayeen hadda waxaan dareemaynaa in musqulihii dumeen biyo badan ay socdaan meelo badan musqulaha ay ka dumeen haddana ay ku hakadeen aysan ka bixin marka waxaan dhihi lahaa dadka haddeer degan iyo dadka baxayba in loo gurmado wax loo qabto biyaha la cabo biyo hadda ma jiraan hadda magaalada biyaheeda cid walba matoorkeeda way densatay ciday xaraystoo biyahay ka qaxsadeen wax biyaha ma shaqaynayaan biyihii iyo musqulihii ayaa isku dhex furmay saakadan biyaha aan dareemaayay sidaan oo kale u madoobaayay inta badan ka arkay waan ka xiray ciyaalka iyagana waaba dansadeenoo hadda biyo ma lahan laakiin xaafadaheenna annaga aan degannaha si buulaxaable musqulaha ayaa isku furan biyihii iyo musqulihii maba la kala yaqaanba midba waa habeenkii marka la seexday xitaa waa soo uraayaan guryaha waa laga dareemayaa inaan musqulo dumeen ama yaa musqusheenna oo shuba annaga saaka ma annaan gelin waa laga baqay oo musqulihii biyihii aaba ka soo baxayba way ka soo baxeen haa way dumin way dumay macnaha inay ku dunto qof walba kabaqaaba musqushi dhaktar taytas waahi isaaq waxa uu ka howlgala tii hosbitaal ee magaalada baladweyne daryeel caafimaad ayaa waxa uu u sameeyey qaar ka mid ah dadka magaalada ka barakacay waxa uu sheegay in deegaanka ceel jaalle ay ka jiraan xanuuno ka dhashay biyaha aan nadiifka ahayn oo ay dadku isticmaalayaan
marka waxyaabaha khatarta ah oo hadda aadka u dhib badan oo dad ka mid a hadda aan ku aragnay oo horay kiisas horay markii saanoo kale ay dhacday saameeyey waxaa ka mid ahay xanuunkii iila cajiibka badnaa oo aan arkay waxay ahayd xanuun la dhaho oo lafaha ku dhaco la dhaho bone infection osteobrosis marka xanuunkan osteobrosis wuxuu ka dhashaa biyahan wasaqaysan wuxuu dhex marayaa bon marowga lafou ku dhacayaa qofka qofkii waxaa iska xanuunaya lafdhabartiyo kale iska xanuunaysa haddii shuban imaado waa la fahmi karaa waa durbo gargaar waa la samayn karaa soo waxaa u sii nugul dadkaas barakacay waxay sameeyaan markaad tagtid dhaqanow meesha markaad tagtid waxaa arkaysaa qofkii oo wuxuu dhistay meel yar oo waab ama daash sida loo yaqaano soo bannaanka meel uu ku saxaroodo ma laha isla gudihii ku saxaroonaya ku kaadinayaa marka isla markaas waxaa ku dhacaya qofkii xanuun canuga hamiinka markuu seexdo tiracomu la soo toosaya waa waxyaabaha ka mid ah oo ay keeni karso subaxii waxaa ku arkaysaa ilmihii shubana iska imaanaya ganacadii marakanaca ma jirto waa iska imaanaysaa marka boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa daran kuwa duurka waxaa shaqadii joojiyey warshadaha biyaha sifeeya iyo ceelashii magaalada ay dadka biyaha ka helayeen dadka duleedka magaalada degganna waxay ka cabanayaan biyo la'aan iyadoo weli roobka uu da'ayo xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa maanta kulan deg deg ah ka yeelatay sidii looga jawaabi lahaa daadadka webiga shabeelle iyo weliba masiibada bini'aadamnimo ee ka dhalatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulanka kadib hadlay ayaa sheegay inay go-aan ku gaadheen in si deg deg ah loogu gurmado dadka ay daadadku saameeyeen baaqna u diray shacabka meel kastoo ay joogaan in ay dadkaasi u soo gurmadaan wariyaha v o e eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray kulan looga hadlayey sidii looga hortegi lahaa fatahaadda ay dhowaan sameeyeen webiyada shabeelle iyo jubba islamarkaana loogu gurman lahaa dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay fatahaaddaasi ayaa maanta lagu qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda wadamada safaaradaha ku leh soomaaliya culamaa udiinka iyo xubno matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada kulanka ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada shirkooda maanta shirkaas waxaa lagu gorfaynayay xaaladda cusub ee ka taagan dalka gaar ahaan fatahaadda webiyada jubba iyo shabeelle iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dad badan oo soomaaliyeed magaalooyin badan oo hadda ay dhibka uga culus ka muuqato gaar ahaan magaalada beledweyne madaxda iyo culumaadudiinta iyo haweenka isugu yimid shirkaasi waxa aan isku raacnay in aan u gurmano dadkaas soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan dowladda soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dalka dadkaas loogu gurmo lahaa sida ugu dhaqsaha badan waxaa kalooan isku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas ay waxyeelladu gaareen oo ka kooban labaatan iyo laba qofood oo uu madax u yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliyeed waxaa qayb ka ah wasaarado kala duwan ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka masiibooyinka wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale tilmaamay inay kulan ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadaha ay la qaateen hay-adaha samafalka ee ku sugan magaalada muqdisho isagoo xusay inay ballan qaadeen inay kaalintooda ka geysan doonaan gurmadka loogu jiro sidii loo caawin lahaa dadkaasi shirkaasi markuu dhammaaday kadib xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan haddana isugu yeernay shir kale oo aan ugu yeernay dhammaan safiirada iyo hay-adaha caalamka ee nagala jooga halkan ama ha ahaadaano un-ka ama ha ahaadaano hay-adaha international iyo local n g oska iyagana waxaan u sheegnay xaaladda dalku uu marayo waxaan ku dhiirigelinay inay sida dhaqsaha badan caawinaad u gaarsiiyaan dadkaas ku dhibaatoobay dhibaatadii aan soo sheegay waxayna ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay caawinaad arrimahaas la xiriira geysan doonaan waxaa inoo haray shir aan isugu yeeri doonno arrimahaas la xiriira oo ah shirka amniga si hay-adaha amnigu ay iyaguna qayb uga qaataan xal u helidda dhibaatooyinka dhacay ugu dambayntii xasan cali khayre ayaa amar ku bixiyey in wixii agaba ee wax looga qaban karo khasaaraha ay geysanayaan fatahaadahaasi oo ay dowladdu hayso si degdega loola gaaro goobaha ay biyuhu harqiyeen wix yaalla gargaar ama bac ama teendho ama daawo oo ay dowladdu hadda hayso waxaan ku bixinaynaa amar in la gaarsiiyo dadkaas dhibaataysan qof walba oo ku waxyeeloobay waxaan leenahay waa lagu soo gurmanayaa intii dhibaata ku gaartay waan u ducaynaynaa waxaan u ballan qaadaynaa laakiin anigoo ku hadlaaya magaca dowladda federaalka soomaaliya in wax walba oo dowladda soomaaliyeed ay awoodo inaan laga hagranayn dadkaas meel walba oo ay ka joogaan gobollada soomaaliyeed ee dalka ugu dambayn shacabka soomaaliyeed mar labaad waxaan idin leeyahay wanaagga ugu badan dalka wuxuu ka dhacaa markaad idinku soo gurmataan soo istaaga mar labaad caawiya dadkiinna iyo dalkiinna ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa ugu dambayntii ku taliyey in dadka soomaaliyeed dhinacooda looga baahan yahay inay iyagu isku gurmadaan si ay u yaraato waxyeelada ay biyaha soo fatahay u geysan karaan dadka iyo duunyadaba ma ahan markii ugu horreysay oo ay fatahaad sameeyaan webiyada jubba iyo shabeelle ee mara soomaaliya waxaana jirta in dhowr jeer ay soo noqnoqdeen fatahaadaha noocan oo kale ah kuwaasoo galaaftay nolosha inta badan dadka ku teedsan hareeraha labada webi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaasiaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa safarkiisii ugu horreeyey ee uu dalkiisa dibadda uga baxo galabta ku tegey dalka jabuuti wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa warbixinta nooga soo diray jabuuti ra-iisul wasaaraha etiobiya ahna guddoomiyaha isbahaysiga e p r d f ee ka taliya etiobiya abiy axmed cali ayaa goor dhoweyd soo gaadhay magaalada jabuuti isagoo ay u bilaabantay booqasho rasmiya oo siddeed iyo afartan saacadooda ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo mas-uuliyiin tiro badan oo ka tirsan dowladda jabuuti booqashadan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed cali uu ku yimid jabuuti ayaa safarkii u horreeyey ee ugu soo baxo dibadda tan iyo markii loo doortay xilka wafdi aad u badan oo ay ka mid yihiin xubno muhiima oo ka tirsan dowladda federaalka etoobiya ayaa safarka ku wehelinaya ra-iisul wasaaraha etoobiya maalinta berri ayaa lagu wadaa in madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle uu ku qaabilo qasriga madaxtooyada jabuuti ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed cali iyo wafdiga ballaadhan ee u horkacayo iyadoo kadibna kulan howleed ay isku soo hor fadhiisan doonaan labada dhinac ee jabuuti iyo etoobiya waxyaabaha xoogga la saari doono waxaa ka mid a danaha culus ee dhaqaale ee u dhexeeya labada dal iyo gaar ahaan arrimaha nabadgelyada degmadan geeska afrika oo ah inta badan goob aan la saadaalin karayn colaadeeda iyo xasiloonideeda rabadaan muuse v o a jibuuti waa agaag dhegeystayaal weriyaha iyaga rabadaan muuse aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi booqashada ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ee magaalada jabuuti inoogu soo diray magaaladaasi jabuuti caasimada dalkaasi jabuuti haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa brofesor cabdi ismaaciil samatar oo barasare ka ah jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka cabdi ismaaciil samatar su-aasha ugu horreysaan jeclaha inaan ku weydiiyo waxa ay tahay sida aad la socotaba baarlamanka soomaaliya wuxuu u diyaar garoobayaa isniinta inuu doorto guddoomiye cusub kadib khilaaf muddo soo jiitamayey oo sababay in uu iscasilo guddoomiyihii hore ee baarlamanka maxaa laga filan karaa doorashadan ayay kula tahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa qof baarlamaanka gacanta ku dhiga oo iimaan leh oo edab leh oo danta wadanka ka shaqaynaya aan cid kalena u adeegayn oo madax bannaan ciddii wanaag wadana la shaqayn kara inuu ka soo baxo meeshaasi walaa marka la eego rag badan ayaa u tartamaya oo doonaya inay xilkan buuxiyaan welina waxaa la dareemayaa in dee kala qaybsanaantii baarlamanka ay taagan tahay xaaladda guud ee siyaasadda dalkana waa la socotaa midda amnina waa la socotaa maxaa loo baahan yahay hoggaan noocee ah ayay soomaaliya u baahan tahay gaar ahaan marka laga hadlayo guddoonka baarlamanka
mahmaha soomaaliya walaal ridwan ayaa jirta oo la yidhaaho mari dage allaha mari dage allaha dago mar labaadi dagana anaa istagay marka waxa weeye doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho ee xulatada xulashada ahayd ee madaxweynuhu kusoo baxay bishii february kal hore wixii la filanayay soomaalida inteeda badan may noqon bay sheegayaan siday leeyihiin inkastoo markaa lasoo dhaweeyey madaxweynaha doorashadiisa iyo wixii lamid ahaa marka qolooyinka baarlamaanka ilan ummaddu ma codaynayse dhowr boqol oo qof baa codaynaya laba boqoloo iyo waxoogaa ayaa codaynaya inay ka baaraan degaan ayaa muhiima daad qofka soo baxayaa inaan una una noqon ilaahay kama dhigay qof lagu hungoobo oo ama u shaqeeya qolo gaara ama ha noqoto golaha madaxweynaha uu xukumo ama cid kaloo baarlamaankaoo xulafo gaar u ah inuuna u shaqayn ee u shaqeeyo wixii qaranka dhisi lahaa ilaan baarlamaanku waxa weeyaan waa hay-adda sharciga dejisa waddanka ee dawladda la xisaabtanta haddii qofkaa la keenaya uu noqdo qof dawladdu hay wadatana waa dhib hadduu noqdo qof dawladduun had iyo jeer ka soo horjeedana waa dhib qof markaa dhexdhexaada oo qarannimada ilaalinaya ayaa loo baahan yahay markaa waxaan qolooyinka baarlamaanka ah haddaanu soomaalida nahay iyo dadkii waxbartay haddaanu nahay ku dhiirigelinanaa waxa weeyaan inay ilaahayga ka baqdaan ilaaheenna ka baqdaan islaamnimadooda iyo soomaalinimadooda dhowraan oo hay soo saaraan qofka ugu eeda badan ugu akhlaaq badan ugu qarannimo badan ugu islaamnimo badan ugu karti badan ee dhexdhexaadin kara dadkan siyaasadda isku haya si wax dadka u qalmaa meesha uga soo baxo walaal marka laga hadlayo baarlamankan cusub dabcan dhammaadkii december ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka waa tii la dhaariyey inta badan mudanayaasha mudanayaasha labada aqalba aan idhaahdee hadda muddo sanad ka badan ayay shaqaynayeen waxyaabaha loo igmaday ama loo dhaariyey ilaa iyo hadda maxaad ku qiimeyn lahayd ma ka soo baxeen shaqadii loo xil saaray mise wax badan ayaa dib u dhacay oo wakti ayaa lumay wakti inuu baarlamaan ahaan ka lumay waa wax jira weeyaan dowlad ahaanna inuu wakti ka lumay waa wax jira weeyaan mathalan walaal haddaan tilmaam ku siiyo waxa weeye arrinta ugu weyn ee ah in la meel dhigo waxa weeye distoorka distoorkan ku meel gaarkaa sidaynu ognahay waxyaabo fara badan oo wanaagsanna way ku jiraan in ka fara badan oo ummadda dabrasa oo burburinaysa qarannimada iyo walaaltinimada iyo midnimada soomaalidana wuu ku jiraa marka waxay ahayd waxyaabaha ugu horeeya in guddi farsamo horta loo saaro oo soo nadiifisa bahalka intaan guddiyada baarlamaanka golaha sare iyo golaha hoose loo gudbin waxaad moodaysaa inay iska cagajiitamayso oo imika sanad iyo dhowr bilood baa ina dhaafay laba bilood hadday baarlamaanka loo xisaabiyana in ka badan bayba noqonaysaa saddex afar bilood bay noqonaysaa marka waxaad moodaysaa taasi aad iyo itaal ayaa looga hakiyey xataa guddiga laleeyahay doorashooyinka ee waddanka uu leeyahay dowladdii hore samaysatay in dib loo nadiifiyo nafteeda ayay hayd oo musuq badan baa ku jira sidii hay u timiday meesha marka waxyaabaha arkaanta ee muhiimka ay kuwaasi ka mid yihiin dib u dhac weyn ayaa ka yimid waxaa kaloo ku xiga weeyaan in distoorka sida looga shaqaynaya waxa weeye laba siyaabood kow guddi farsama oo aan cidnaba u eexanayn oo eegaysa siduu iskugu xidhan yahay dastuurku wuxuu keeni karo ummadana u macnaysa waddankao dhan marta intii la mari karo lama samayn walaal ta saddexaadan qabsoomin baarlamaan ahaan ileen baarlamaankaa dawladda la xisaabtamee waxa weeyaan shuruucdii lagu dhisi lahaa hay-adaha qaranka oon dhammaystirnayn weli ama ha noqoto dadka shaqaalaha ah sidii loo xulan lahaa weli waxaa la wadayaa inkastuu dastuurka una odhanayn haddii jaga soo baxda ama ha noqoto xeer ilaaliyaha sare ama ha noqdo maamulaha guud ee auditinka ha noqdo baaraha waxa weeyaan four point five baa lagu soo xudhayaa four point fiveka waxay ahayd marka ugu horreysaba inuu ku joogsado markii baarlamaanka lasoo xudhay intan kumeel gaarka aynu nahay marka waxaad arkaysaa shaqo fara badani baarlamaanka kama socota ee huuhaa fara badan ayaa ka socotaa dowladduna taas way la wadaagtaa walaal maalmihii ugu dambeeyey waxay dadku aad u hadalhayaan rofesor samater arrinta la xiriirta dastuurkii soomaaliya oo la xaday kadibna waa la helay ayaa la leeyahay baarlamaankiina nuqul ka mida ayaa loo qeybiyey maxaa arrintaas looga dan leeyahay kula tahay maxaad ka dhex akhrin kartaa marka laga hadlayo dastuur la xaday oo haddana dib loo helay waxa weeye riwaayaddu ma dhammaato ayay reer jabuutigu yidhaahdaan walaal waa riwaayadii oo laba lugood ku socota ay noo timiday oo lagu leeyahay dastuur baa la xaday horta an waxaan hayaa dastuurkii lixdankii ee kan oo asaaska ahaa waan hayaa waxaan hayaa originalski baan hayaa laakiinse siday ku dhici kartaa bal howlaha kaleba ha layska soo dhaafee qarandhisida iyo waxaasi haba lasoo dhaafee waar bahalku miyuuna dastuurku miyuuna meel secura meel amnigiisu wanaagsan yahay oon cidi qaadan karin miyuuna ku jirin markaa waxa weeyaan sidee loo ogaan karaa kan la leeyahay waa la helay inaan wax lagu soo darsan sidee loo ogaan karaa markaa baylahda baarlamaanka maamulkeega taalla ayay ku tusasaa waxa weeyaan mada meel aan laga qaadan karin waa inuu xabadda ku horreysay originalku waa inuu yaalaa kii asaaska ahaa baarlamaanka qudhooda dee xafiisyadooda inay ama meesha joogaan mid walba uu haysto ayay hayd laakiinse in iminka la dhaho waa kii hore waa la xaday waa la soo helay waa loo qaybinayaa cid eegaysa oo imtixaanaysa inuu waxaani sax yaayeen kalena lama hayo baylahda taalla xagga dawladda iyo xagga baarlamaankaba unbay muujinaysaa walaal aan u soo noqonno arrimaha kale ee saameynta weyn ku yeeshay siyaasadda soomaaliya gaar ahaan khilaafaadkan dalalka carabta ka taagan oo aad moodid in soomaaliya laf ahaanteeda hadda ay u nugushahay ama ay u nuglaatayba sidee laysaga moosi karaa marka dhibaatooyinka noocan oo kale ay dhacaan soomaaliduna ay isula fahmi karaan in arrimaha dibadda marka laga hadlayo in si uun looga madax bannaanaado ama dhibaatooyinka ka dhalan kara dowladaha kale waxay isku haystaan aanay soomaaliya dhibaato u keenin walaal waxa weeye haddii marka ugu horreysa waa inay dawladdu lahaato qorshe siyaasadeed oo strategic waxaan lagu yidhaha halbowle ah inay haysato ma jirto taasi meel hay ku qoran tahayna lama arag xamar markan tagana ma maqlo waxa weeyaan wasiir baa la keenayaa waa laga qaadayaa mid kale la keenayaa waa laga qaadi doonaa qofkan jecel ahaa la keenayaa qofkan neceb ahaa laga kaxaynayaa siyaasad hagasaa waxan ma jirto walaal waxa weeyaan kolba kii soo gaadha ayaa wax ku darsanaya kii hore wuxuu keenay buu masaxaya marka waxay arrintan ahay sacuudiga iyo imaaraadka iyo qatar isku haystaan in si degan looga baaraan dego xataa haddii la leeyahay dhexdhexaad baanu ka nahay waxa weeyaan masalan kuwait oo kale waxay waday ladqabo ayay waday inay carabtan isku keento isfahamsiiso haddii dhexdhexaad laga noqday taa dee in la dabagalay ahayd kuwait haddaan inaku mid haynaan haysan oo la isku dayo in labada qoloba la fahamsiiyo wanaaggu inuu yahay inay wada shaqeeyaan annakana dhibtooda hanu iska ilaalino marka waxa weeyaan waxaasaanu yeelnay hadday imaaraadku waxaa sameeyaan waxaasaanu yeelanaa waa carruurtii tirsanaysay iyo gabdhihii tirsanayay un waaye markaas haddii la keeni waayo strategy waxa weeye iminka halbowlo waxaa laga baqanayaa inuu go-o oo la yidhaaho waa kan cabdiweli gaas iska tegay meesha isagoon ixtiraamin qarannimada soomaaliyeed uu ra-iisul wasaaraha ka ahaan jiray waxa weeyaan hargeysa waxa ka socda waad arkaysaa gobollada kale waxa ka socda waad arkaysaa marka waxa weeyaan dawlad wada hagan oo qorshe ku wada socota oo ku soo heshiisay ma jiro taasi haddayna jirinna waynu ku naafoobi doonaa waxyaabahay carabtu wadaan walaal gaar ahaan imaaraadku hay wadaan iminka masalan haddaan kuusii wado waxa weeye sacuudiga waxaad moodaysaa isagu inuuna sida imaaraadka u cadcadayn in soomaali la kala diro maxay u noqon weyday in barnaamij asala sacuudiga lala qabto oo lala baaraan dego oo iyaga aad moodaysaa inay ka yardhigo nugul yihiin imaaraadka eh oon dan gaara ka wadan soomaaliya inay kalgogodee maxaa iyaga loola shaqaysan waaye waa su-aalaha meesha yaalla waayo de waxaan jirin siyaasad dibadeed iyo xarfad dad leh oo meeshaa jooga oo waxaa ka midha dhaliyo walaal waaya aad iyo aad aa umahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa aan jecelahay inaan ku weydiiyo waa dabcan dhinaca kale markaan eegno ethoobiya ra-iisul wasaare cusub ayay yeelatay soomaaliya iyo dalalka deriska waa la socotaa siyaasadahooda iyo dee ethoobiya inay hadda qeyb ka tahay ciidanka nabad ilaalinta ee amisom maxaa iska bedeli kara siyaasaddii arrimaha dibadda ethoobiya ee ku aadanayd soomaaliya walaal waxa weeye ra-iisul wasaare cusub baa yimiday oo nin muslim iyo christan iska dhaleen waxaad moodaysaa waa ka jigjiga tegey waa ka maqale tegey waa ka gobolka axmaarka tegey goboladii kale tegey waxyaaba badanna wuu ku dhawaaqay laakiinse soomaalidu yayna ku khaldamin in amuuraha siyaasadda iyo security-ga dadkii hore hay joogaan isaguna uu ku khasban yahay amuurahaasi inuu muddo la shaqeeyo ilaa intuu isagu samaysanayo sal ballaadhan uu dowladda ku leeyahay markaad etoobiya waata maalinta dhaweyd ku dhawaaqday maxaan malaynaya wiigan bayba ahayd in ciidamada afrikaanku sii joogaan oo muddo dheer hay sii joogaan iyaga dantooda ayay ka wataan weeyaan marka hadduu ra-iisul wasaarahan cusubi barnaamij cusub wado waxaad moodi lahayd in anaantiisii ama iifkiisii hore ee dhalaalkiisii hore halkaasi ay ka muuqan lahayd oo odhan lahaa soomaaliya sida loo nabadeeyo bal dib ha la yskugu noqdo qorshihii hore shaqayn waa oo iminka waxa weeyaan min laba kun iyo toddobadii ilaa maanta waa koob iyo toban sannadood ayaa la rafanayay wax weyne muu soo kordhin xamar mooyaane inta badane iyo dhowr meelood kale mooyaane marka ma arkayo wax weyn oo siyaasadda etoobiya iska bedelay markay noqoto amuuraha soomaalida hadduu dee ninkani la yimaada waxa weeyaan si deg dega in loola kulmo in la fahmo in khibraddiisa la ogaado markuu gobolka oroomada ka shaqayn jiray wuxuu qaban jiray iyo siduu ahaa in lasu ogaado cilmi baaris deg dega in lagu sameeyo si loo helo jawaab xidhiir cusub hadduu inaga bilaabmayo isagu qorshe cusub la yimaado innaka qorshaheenna cusub markaa muxuu yahay taana waxaad moodaysaa magaalada xamarda siyaasiyiinta joogaa inay ka hordaan walaal aad iyo aad baa umahadsan tahay brofesor cabdi ismaaciil samater ridwaan walaal adaa mudan intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay brofesor cabdi ismaaciil samater oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo jacfer kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington caawana gebi ahaanba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaynaa silsiladda ka dhalatay heesta waxaan guulla kuu qorin orod laguma gaaray haw culanin gaawaha oo hadda sii maraysa heesteedii tobnaad waxaa barnaamijka iigu marti ah halabuurka heestaasi curiyey cabdiqani sujuu oo dalkan maraykanka ku sugan cabdiqani marka hore ku soo dhowow idaacadda v o e marka xiga intaanaan u gelin silsiladda heesta bal si kooban nooga warbixi taariikhdaada dhinaca suugaanta
dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtanaa waa salaamayaa fanaaniinta abwaaniinta meel kastay ku noolyihiin aad baan u salaamayaa kadib haddaan u galo taariikhdaydu dee inaan dhallinyara baan oo horta aad uma dheeraa nin dhallinyara baan ahaa two thousand ten baan galay waxaana ku bilaabay hees la dhaho xamdi xamdi ee hafududaan xujo xaal kuyuu noqon ama kuma quudhe xadisuma kala xadin kadibna dee heesihii kalaa markaa heesihii kalaan aan gudagalay dee waktigaas ku koomaya fankaygu ilaa hadda aan ku jiro waxaa jirta hees dabcan laftirkeyga aan dhegeysigeeda aada u jecelahay oo la yidhaahdo furihii kalgacalka waxaa ku luuqeeya fanaanka cabdihani heestaasi ma qiso dhaba oo dhacdayba mise waa uun iska mala awaal dhinaca jacaylkaa miyo heestaas waa qiso dhaba taana waxaa ka horreysay hees kale oo la dhaho farxiya oo marwo raalli oo magac laatee adiga ku maran marinada qalbiga inta dhiigu maray leedahay bal dhegaystayaasha aan maqashiino heesta furhii kalgacalka iyo codkii cabdihani
dadku waa isfahamkee markiya jacaylkii dadku waa is warxiyay jacaylkii farxaddaan ku korinay sodigan fudaysaday farxaddaan ku korinay sodigan fudaysaday fidmawada uduubsada ina kala fogeeye fidmawada kuduubsada ina kala fogeeye rajac nolosha geliyo rajac nolosha geliyo filan waagan igu dhacay fidmawade ku duubsada ina kala fogeeye fidmawade ku duubsada ina kala fogeeye
waxaa jirta hees kaloo aad ka dhawaajisay oo uu qaado fanaanka la yidhaahdo khadar rambow runtii labada heesood way isku xigeen oo waxaan u malaynayaa haddaanan galdanayn laba wiig bay kala dambeeyeen markaa labada labada heesood labaduba raaligelin bay ahaayeeno heestaa khadar rambow waxaa leedahay farxiyey macbuudkaa quruxdii mudnayd maalkaaga dhigay marwo raallilo marwo raalliyo magac laatee adigaa ku maran marinada qalbiga inta dhiigu maro ha labadoodaba qof qura bay ku saabsan yihiin hal qof bay ku markaa aniga silsilada ii gaara bay ahayd waxa ku xigtay oo kale oo iyana halkaa qisadaa un daba socota suldaan seeraar waxaan gulle kuu qorin orod laguma gaaray hawlan daawa waayahay heestaas ee suldaan seeraar iyo waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree ha u culanin gaawaha waan u iman doonaa dabcan waraysigeenana inta badan heestaas iyo silsiladii ka abuurantay buu ku saabsanaan doonaa laakiin marka hore dhegaystayaasha aannu wax ka maqashiino heestii farxiye iyo codkii ee qadarraanbo farxiyahay macbuudka maasha alle quruxdii bunay maalkaaga dhigay marwaraaliyo magaclaataho marwaraaliyo magaclaataho
waayahay aan u soo laabanna marka heestii uu qaaday fanaanka jigjiga ku sugan suldaan seeraar guhaad la yidhaahdo waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree ha u culanin gaawaha dabcan heestaas jinni ushumi baa laxanka saaray waa hees aad u macaan ereyada iyo laxanka iyo codka fanaankaba heestaas waxaad ka dhawaajisay in iyada laftirkeeda ay qiso dhabaho adiga kugu dhacday tahay heesta horta siciid nuur gure jinis shumi aad baan u salaamayaa waa ustaadkayga waa mulaxaniistaygii ugu horreeyey ee fanka markaan bilaabaya heestaydii ugu horreeyey saaray ilaa haddana wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa
aad iyo aad Marka, aad iyo aad waa eh, mulaximiinta aan aadka aan heesaha ay laxanka saaraan ee aadka u jeclahay buu ka mid yahay eh, jinni ishume runtii isagiyo cabdinaasir macalin caydiid iyo wada noole waa madaxministayaashayda aan ku dhaarto aan aad iyo aad intoodaba halka uga salaamayo aad iyo aad waan wada Marka, salaamaynaa een, ha marka heesta waxaan guule ku qorin orod laguma gaadhay isagaa laxanka saaray jini shumi weliba heestaa ku darso oo heesaha waxay ka mid ahayd golo kufuulka micnaha ma ahayn heesa intaaad u fadhiisatay aada u soo Maay.
fakertay oo aad soo kala xuratay ereyada ee heestaasi ee, ee, gelaya Ee, waxay ahayd uun hees markiiba ay kugu soo dhacday aad horey ka soo tuftay waa midaan meedkiiba qadka uu igu jiray een, wuu isoo wacay runtii anigu waa si kadis igu soo wacay marka isagoo qadka igu jiro oo aan aniguna xoogay yaro murugeysanahay baa xoogay buu ila hadlayey marka dhibkii wixii waa aan- kuma qofkaa waan- kula hadlaya oo ku- oo ku soo wacay waa siciid nuur gura jini shumi waa gartay marka isagoo markaa dee caadi ii wareysanaya xagee ka dhacday ii warano unbaa ereyadan baa igu soo dhacay hee wax laga fekeray iyo goloka waa goloka fulka wax laga fekeray maahayn sidiiba isagoo qadka ugu jiraan whatsappka qoraal ahaan ugu qoray sidiibana ku dhalatay labadeeda unbaa heesta maarka marka heestaasi dabcan waxay ka hadlaysaa in gabar aad jeclayd oo aad xiriir lahaydeen oo aad muddo soo wada socoteen oo aad rajaynaysay in aad eh, guri gashaan nin kale uu kaa guursaday aada iyo aad baan dee usalaamaya meel kastay joogto waa marwo een, waxaan leeyahay guurkiina buuri khayr gurigiina gurinagi marka anyway waxay ahayd haa qiso dhaba bay ahayd saasay ku dhacday heestu oo qiso dhaba bay ahayd haa waayahay bal dhegeystayaasha aan maqashiino heestii eh, waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree ha u culanin gaawaha iyo codkii macaanaa fanaanka suldaan seeraar duhaad gaaridii haweenkeegayageena oo idil inta bagaraad haweena gelin ma uu ku hawshan weligeedu muu korin hasaawo lama gelin sida gobiya cadkeed Mm, orod laguma gaadhe hawculanigaawaa
waa hagaaj eh, dabcan heestaasi eh, eh, eh, dhegaheenna eh, maqalkeeda uu kusii dambeeyo eh, waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree ha u culanin gaawaha waxaa ka dhalatay silsilad jawaabo ah oo jawaabo laga bixinaya heestaasi adigu sidee bay kuu soo gaartay marka ugu horraysa eh, jawaabaha heestaasi laga bixinayo sideed se u aragtay heesta markii aan sameeyey dee anigu isma lahayn silsilada aniga ii gaara bay ahayd oo waa taxan oo xidigaa geeska ka soo bilaabantoo saa u socota laakiin isma lahayn dee filbaad baa kaaga imanayo heesta laftiisa silsilad bay noqon karayno waaba waaba dee beejka kale waxaan leeyahay gaarigii naftayda ima gamo habeenkiiba cashana ma daaye haddii calaf halkaa galay kuguhaadin maayo ducaan kuu gediy Waa gartay.
caagagi maran istaagaa talo uu gorfayn karin gudma loo afaystaa bay leedahay waa gartay waa erayo eh, aad eh, eh, eh, laga dareemayo murugada weyn ee ku haysa runtii haa dee ninka raggaa geesigu markuu gaashaan waayo degi madhan istaago de wuu isdhiibayaa heestiiyo markaa socota ayaa habeen habeenada kamida mulaxaniistahayga haddana ay soo wacay markaasu wuxuu ii soo diray heestiiyo in yar la duubo music ah heestii marka loogu soo jawaabay waa gartay Een, yarka fanaankuna wuu ii sheegay suldaan seeraarna wuu ii sheegay fanaankuna wuu ii sheegay kadib heestii markaan dhegeystay waxaan toos ula xidhiiday markaa inankii heestaa sameeyey oo xoogay ugu yara noqotay shoog waayo waa ninka narrationka bixinaya heesta suldaan seeraar oo qisadayda wuu la socday markaa sidii yarayd uu ugu jawaabaanana aan kama filayn heesta waxaa qaadaysay eh, gabar eh, eh, etoobiyaana heestiisii inan inan abtileeyo etoobiyaana qaadaysa marka heestiisii baa laysoo diray habeenkii la duubay Mhm.
kadib markii lai soo diray isagii baan wacay oo waa u sheegay waxaan ku yiri niyow heestaas ana heestan ereyada niga dhigaysaan ku yiri ereyadii sadarkii hore een, laba sadar baan u sheegay waxaan ku yiri markaa heestan niyow inaad joojisaa fiican laakiin haddaad ka fursan weydo tanina way soo baxaysaa markaa silsilad may ahayn anigu uguma talagelin waa garta adigna Runtii- jawaab baad ka bixisay
haa runtii fanaankii madaxmaystuuna runtii dee may doonayn in laga jawaabo maanu jeclaysan kadib iyagu heesta inay jawaab noqoto maadaama wixii qiso dhaba yihiin dee qof calacalo yidhin waana ku gelbiyey sidii gobya caadkeed ugama banaanayn meel laga jawaabo oo laga soo galo gabadha etoobiyaanka ah ee heestan jawaabta ah qaaday ereyada waxaa ka mida geesigii rageed ee goohay maalmahanow adig iyo garaadka garti noo qarsoonayd gabtay sheekadeennii gesigii rageedow gohay maalmahanow adigiyo garaadka gartinina qarsoonayd gabtay sheekadeeni sheekadeeni ballankiyo guurkeen isgargaarsigeene adiga ka baxayo oo gabay xilkaage gabay barashadeene annagu joogi gabku waa nasiibka
khaali dhoobo ee heesta uu qaadayo ee erayadeeda waxaa ka mida baan filayaa gabayahu degdegayaa lama galab carraabo gudcur lama hulaabtee horta gaabi hadalkoo gabyaaga caan baxay ha u tirinin geeraar haddii aadan garanayn wuxuu geesi mudan yahay gole lagama faanee gacalkana ha ceebayn kumacyo rasaasiyo weli ka jamaadara jidhka idamaadarin weli gutawuma talin wax ka goyno ka goynba indargarad yaa jira ama gob colaadeer geygo la weeraray gudka qoriga sarto oo halgama dhulkiise goorta cakiirantana karta loola taagi jiray indargarad yaa jira ama gob colaadeer geygo la weeraray gudka qoriga sarto oo halgama dhulkiise goorta cakiirantana karta loola taagi jiray adduunka babsiya danta gudla garanay oo iniiba gaartahay how culaanin gaawaha waxaan uga gol leeyahay geedaad guyaal badan ad ku beerta gacanta ad ku beerta gacantaadey niman gelin ku hawshoon midhiisayo goran
waa gartay ee, way sii socotay marka heestii oo halkaa kuma istaagin
ninaanu halkan aada uga salaamayo abwaana oo muskale la dhaho aanu aada saaxiibka u nahay ayuunbaa soo jawaabay oo inan shukriladan la dhaho holan ku nool aan iyadana aada u salaamayo fanaanaada aada u edmacaan marka iyadaa iisoo jawaabtay haddana kadib wuxuu igu yiri way soo wacay isaguna oo xeertii ereyadii buu naqashiyey markaa oo laigu karbaashayo waa gartay marka runtii kolley haddana wayna maqlayaaye wallahi isaga laftigiisa kama fekerino markaasaan ku yidhi ereygaa bal iigu soo celi baan ku yidhi markaasu yidhi saasoo marka marka ereyadii marka baan- musgale ee, ereyada ee, ee, heesta ay ku luuqaynayso shukriladan ee, waxaa ka mid a ereyadeeda gaangaambiyow joog dhaqan guuna baa yidhi lama jaro galoolkoo sodohdaa gaddaaso guri baan yigleelee waa godob sokeeye haddii gorodda laysdaro amaad gees u baydhaa gaashaanka tuurtaa maadaama waan anigu tii hore ku cartamay oo aan leeyahay geejka dambe khaalid doobo aan lahaa aan leeyahay gumuc iyo rasaas iyo weli gaajo maadara garhka ciidda maadarin weli guuto uma talin ruux kaa guweyn oo indhagarad ayaa jira ama goob colaadeed geyigoo la weeraray qoriga saarto u halgama dhulkiiso goorta cakirantana garta loola tegi jiray marka waxaad halkaa ka dareemaysaa nin cartamayo oo dagaalamaya inaan haa marka ama amaad carartaa buu ku leeyahay dagaalka marka foodda laysdaro ahaa marka fooda laysdaro midna dagaal bilowdaye maad ka fiirsatid isla habeenkaasaan isaga u jawaabay isagoo qadka ku jira abwaanku markuu heestaa ii tirinayay waa gartay ha qoraalkii markuu ii sheegay uu beejkii dambe ii tiriyey ayaan annatayda u tiriyey oo mid eh, labadeedu midna isma ogeyn haa uu leeyahay horta gaabso gabar yahay gocashadu ma fiicnee gefku waa xaggaagee masayr baa ku galaye gabar Ah, geeyadan aynigaagoo garashiya Geeyadan aqoon jeclaaye.
loo geeyadaa je- geeyadan jeclaa Haa.
Waxa- geeyadan jeclaa ee gabadha aynigaago garashii aqoon loo quruxdan u gaartaa quruxna u gaar tahay golo laygu siiyaan galabtaba haystaa ha marka meesha iyadu leedahay gaashaanka tuurta waxaan leeyahay goonyaha hargeysiyo gaashaaba kula degaa gaaridii haweenkaygayga ninka telin jiray gonyaha hargaysiyo gaasha makuula dega oo garadle baan ahay garadle baan ahay adiga qolaade karka idalaystaro gesi wabambaano gaaliyo islaamkaba musana uga gaarsi ama ku tasoo kici ku garabi maaye
ay marka sheekadii muqdishay gaartay oo oo dhinaca xamar marka heestii markay soo baxday run ahaantii anigu siyaasadna eh, horta waxaan ka cudur daaranayaa dadka way ku wareereen maadaama wax dadkii ku cusub yihiin een, dee kolley dadkuna kala fikrad gelinayn qaar basiba u qaataan kadib cabdullaahi xawayaan oo adna saaxiibkaya ayaa haddana iisoo jawaabay marka waxaa kaa tusaysa silsilada inta ku jirta waa rag saaxiib ah ha ha rag isgaranaya ha marka cadiifad iyo iyo waxa uma ahayn marka heestaas anyway saasay muqdisho isaguna waa ka qabsaday shantaasaan degaa ha heestan madira nairuusan iyana halka salaamayo
aad iyo aad aad iyo aad
markii iyadu soo jawaabtay waxaa soo jawaabay abwaan isna saaxiibkaya ma raarsigay oo qaaliyan halka salaamayo oo la dhaho farxaan bookax ayaa markaa haddana ii soo jawaabay oo faysal muniir oo isna jigjiga joogaan aad u salaamaya fanaan aad u cid macaana aad iyo aad marka iyo hagujayn libaaxyada ha gujayn libaaxyada ha Waa heestaasa gartay.
markaa oo tii toddobaada waa gartay waa gartay dhaqankeena gaaraka gadalanu raane gabadhu nin caashiqay gelinaa kala baxay makarba magowba ilo ged fadhiisto gola laysku siiyaa nimankaasa bixin eraygiisu gibi yahay garta looma dhiibtee inay yahay gurxamaysaa doodu way gundheertee xaajadii guracantiyo tacladii go'aanadaad gorfayntahaa ku fiicane canigoon ku gaasirin haguujay libaaxyada
weli way sii socotaa farshe kama qodno de hadda waxaanu maraynaa ama geeli keena ama gabadha nasiya umiciyey kuleysina heestaas sagaalaad aada socota marka ilaa intee baad doonaysaan inay heestani socoto ma mid iska furan oo iska socoto oo marba ee, ee, jawaab loo tuuro bay noqon doontaa mise waxaa jirta meel aad isleedihiin markay halkaa gaadho ha lagu hakiyo oo halkaa ha lagu joojiyo niyo horta markii ugu horreysayba annagu waxaanu doonayna inaanay farab kala ka bixino ilayada isku kooban inaan ku ekaysiino ma dhici kartaa marka dadka qaar cabsi bay qabaan oo waxay isleeyihiin amay faraha ka baxdaa oo fanka dadkabuu isku keenaa oo uu isku soo dhoweeyaa haddii ee, intan istaqaano ee aad ka dhawaajisay ee abwaaniinta ay ka gudubto ama ee, sheekadu ay meel xun gaadhaa oo wax laysku tuurtuuraa oo lagu kala fogaadaa Een, runtii een, anagu dadkayda waa jecelahay habeen iyo maalin iyagaanu taagannahay kolley heesuhuna waxa weeye waa telefoonka dee dadku ay isku wacaan waa gar marka annagu waxaan mar walba waxaan ku dadaalaynaa bulshadeedu inaynu u gudbino wax wax taraya ama wax u qabanaya inaguna dee annaguna ugumaana horreyn oo waayo waxaan soo noolaynaynaa runtii hadda waxaa ku tusaysaa shantii soomaaliyeed baa isku wada jawaabaysa silsilada ku wada jirtaa inta badan aniga shaksi ahaan waxaan kasoo jeedaa somaliland ragga igaraacaya ee ugu badan ee ugu daran gantaalada waa ragga somaliland kasoo jeeda aniga eeba carabkii waa ragga ii hiilinayaana waa waa soomaalidii dhinacii kale marka u malayn maayo een, tii guba way ka duwantoo dee guba qabiil baa la iskula jiray laakiin tan wiilal iyo gabdhaha loo kala sar waa lab iyo dhadig dagaal ka dhexeeya waa lab iyo dhidig markaa wax cadiifada ma jirto wax qabiila ma jirto waana banaankay naga tahay aad iyo aad marka heesahan halkee baad ku soo bandhigtaan ee la isku jawaabayo ee halkee baad ku soo gudbisaan runtii ninaan halkan uga salaamayo isaga la-aantii aanay socoteen cabdi askar Een, cabdi askar een, tuud bay ka socotaa ninkaasaa gacanta silsiladeeda ku haya mediana waa ka hadalo nin silsilada inta aanu soo gelin annagana ma qusaysaanu nihi Mhm, wixii bannaanka ka yimaada haa wixii banaanka heeso badan ilaa lix heesood baa jiro heestana oo banaanka jooga iyo qaar codod sida lanoo soo diray runtii aan aada dadkii uga mahadcelinayaan marka inta banaanka ka baxday silsilada ma qusayso kullay qaar baa noola xun galgalay marka annagana ma qusayso waana ka cudur daaranayaa silsiladana kama mid ahaa laakiin ninkaasaa baadiyeyaa ninkaasi heesaanu soo gudbinay waa heesaan silsilada ka midnayd ka een, aan ka midba aan ahayn guddi bayna leedahay abwaaniin bay leedahay marka wax youtube-ka la iska soo gelinayana maaha waa wax laga fariistay oo la gorfeeyey oo dee guurtii ay ku kulantay cabdiqani sujuw aad baan eh, kaaga mahad celinayaa eh, sidan eh, qiimaha leh aad barnaamijkan eh, igala qayb qaadatay Eh, dabcanna in badan waa isku soo laablaaban doonaa hadba wixii cusub ee kugu soo kordha dhegaystayaashana waan gaarsiin doonaa aad baad u mahadsan tahay aada iyo aad baan kaaga qaaday sida sharafta le iisoo raadiseen aan anagu kaa kale aad iyo aad baan idin salaamayaa waana dee idinkamana maarano aad iyo aad aad baan idin salaamaya aad iyo aad cabdiqani aad baad u mahadsantahay barnaamijkii cawayskana waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag aad buu mahadsanyahy jacfar kukaay oo inala socotiynayay barnaamijkaasi caweyska washington halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington waxaanu gabagabowahaa idaacadeedii fiidnimo oo idinkaga imanaysay laantaaf soomaaliga ee v o a waa cabdixakiin shiruuc anigoo ah sahre ciidle iyo maxamed cabdi xasan dhammaanta waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ninka bool